ishacya cutubka saddex iyo lixdanaad yuu yahay kan edoom ka soo socda oo dharka cas bosrax kala imaanaya kan dharkiisa ku quruxda badan oo weynaanta xooggiisa ku soo socda waa kumaa waa aniga xaqnimada ku hadla oo inan wax badbaadiyo u xoogga badan bal maxaa dharkaagu uu cas yahay oo labiskaagana maxaa loo moodaa sida dharka kan macsarada canabka ku joogjoogsada keligay baan macsarada ku tuntay oo dadkiina qofna igalama joogin waxaan iyaga kula tuntay caradayda oo waxaan kula joogjoogsaday xanaaqayga oo dhiigooduna labiskaygu ku firiirsan yahay dharkayga oo dhanna waan ku wada wasaqeeyey waayo maalintii carsashadu qalbigaygay ku jirtaa oo kuwaygii aan furtay sannaddoodu waa timid waan doondoonay laakiinse mid ii caawiya lama arag oo inaan la arag mid i tiriyo waan ka yaabay sidaas daraaddeed gacantayda qudheeda ayaa badbaado ii keentay waxaana i tirisay caradaydii oo dadyowgan caradayday kula tuntay xanaaqaygana waan ku saqhraamiyey oo dhiigoodana dhulkan ku soo daadiyey waxaan soo xasuusanayaa rabbiga raxmaddiisa iyo rabbiga ammaantiisii si waafaqsan waxyaalihii rabbigana siiyey oo dhan iyo wanaaggii weynaa oo uu u reer banu israa'iil siiyey kaasoo uu iyagii siiyey si waafaqsan naxariistiisa iyo si waafaqsan raxmaddiisa faraha badan waayo wuxuu yidhi hubaal iyagu waa dadkayga iyo wiilashayda aan been ku macaamiloon oo sidaas daraaddeed ayuu badbaadiye ugu noqday dhibaatadoodii oo dhan ayuu isna ku dhibaatooday oo waxaa iyagii badbaadisay malaa'igta hortiisa joogta oo wuxuu iyagii ku soo furtay jaceylkiisii iyo naxariistiisii oo isna wuxuu soo xambaaray oo waayihii hore oo dhanna wuu siday laakiinse way caasiyoobeen oo ruuxiisa quduska ahna way calal xumeeyeen oo sidaas daraaddeed ayuu ugu rogmaday inuu cadowgoodii noqdo wuuna la diriray markaas dadkiisii waxay soo xasuusteen waayihii hore ee muuse oo waxay yidhaahdeen meehkii badda ka soo gudbiyey iyagii iyo adhijirkii idihiisa meelkii ruuxiisa quduska ah dhexdooda dhigay kii dhudhunkiisa ammaanta badan gacanta midigta ee muuse raacsiiyey oo biyaha hortooda ku kala qaybiyey inuu magaca weligiis ah samaysto meelkii moolka dhexdiisa ku soo horkacay sidii faras cidlada dhex maraya si aayaan u turanturoon sidii lo' dooxada hoos ugu dhaadhacaysa ayaa ruuxa rabbiga iyaga u nasiyey oo sidaas oo kalaa dadkaagii u hoggaamisay inaad magac ammaan badan samaysatid balsamadda wax ka soo fiiri oo bal rugtaada qudusnimada iyo ammaanta leh wax ka soo arag mayey qiradaadii iyo xooggaagii jaceylkii iyo raxmaddii aad ii qabtay way iga joogsadeen inkastoo ibraahim aanuna agaran oo reer banu israa'iilna ayaanna aqoonsan adigu waxaad tahay aabbahayaga rabbiyow waxaad tahay aabbahayaga oo magacaaguna weligiisba waa bixiyahayaga rabbiyow bal maxaad nooga dhigtay inaannu jidkaaga ka qaldanno maxaadse qalbigayaga u qalaafisay si aanan kaaga cabsan u soo noqo addoommadaada aawadood iyo qabiilooyinkii dhaxalkaaga aawadood wakhti yar keliya ayaa dadkaagii quduusanaa dalkii hanti ahaan u haysteen cadaawayaashayadii ayaa meeshaadii quduska ahayd ku tuntay oo annana waxaannu kula mid noqonnay sidii kuwa aadan weligaa u talin iyo sidii kuwa aan magacaaga loogu yeedhin